bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal duhur fayla welibana ha ka dhowaada sana warka duhurnamo ee idaacadda raadiyo baydhaba ee duhurnimada qodobada warkaana duhurnama isinka dhegi doontaanna weliba ku mid ahaa goobo ganacsiga ee magaalada gaalkacyo oo jeeka hirin banaanbaal aan ku horjeeda al-shabaab oo kudhigi gaalkacyo maraykanka oo faahfaahiyay duqaynta iyo kafuliyan muduga xaalada deegaanada camaar oo laka dagaalamayana ku warbidoogna dhimashadiiyo dhaawac ku dhalatay dagaal soomaalidii anfarta dhexmari maxkamadda galgaduud oo xukunka riddilan laka helay kubsi iyo afduuba diyaaradda dagaalada ee masar iyo faransiiska oo dhowlatuswada jira sameeyey iyo baarlamaanka carabto dalab andiri dowladda aljeeriya iyo morocco ayana akhbaaraadka banaankan ka dhigi doonta warkaana duhur manis diyaari oo fayla waayahay dhegaystayaal markale duhur fayla weliba ha ka dhawaadasana qodobadii warkaana oo faah-faahsan waa maalnimo arbaace taariikhdan ee kabeeganta labaad ishanta bilisiyaedaad labada kun labaati kooda waayahay dhegaystayaal weliba jeeka inta badan hirina goobo ganacsiga ee koonfurta magaalada gaalka ayaa harunta gobolka muduga kadib markii amar hakubahi laamaha amniga ee magaalada weliba si rasmi ayaan dhaqan galay awaamiirta laamaha amniga ee magaalada xalay iyo hasaareen kaasoona ah in la helo jeeg dhammaan gooba ganacsiga sasoo kalena dadka iyo haquqiib galaan banaanbaha galaan ka horjeeda ee al-shabaab wadooyinka waaweyn ee koonfurta magaalada gaalkacyo weliba la dhikay ciidamo boolise welina socda diyaargarow inka dambeeya ee banaanbaha laan ka horjeeda ee ciidamada dagaalka ee kala jara al-shabaab deegaanka laka dhiirigeliya ciidamada dagaalka la jara al-shabaab deegaanka galmudug weliba xiligan ku socda ee duruuf dagaal welinaya wadan ciidamada dowladda soomaaliya ahaan daraawiishta galmudug kaasoona godhan ee al-shabaab magaalada gaalka ee xarunta gobolka mudug weliba markaasay jeeka arbaace la qaawaday banaanbaha laan ku horjeeday ururka al-shabaab kaasoona abaabula laamaha amniga ee degmada iyo maamulka banaanbahan weliba u qeyb galay wasiiro ku tirsana galmudug maamulka degmada gaalkacyo saraakiila ciidamada olmaawadiinta odayaalka dhaqanka dhalinyarada haweenka iyo qeybasha shilduwan ee bulshada ee magaalada gaalkacyo dadka ku hadalay banaanbahan waliba iyo sheegaan in ha ku horjeedaan dhibaatada iyo sheegin al-shabaab iyo ka hayaan bulshada soomaaliyeed waana la dagaalamo doona mas-uuliyiinta maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug weliba dhanishoyo an ma hadnaqeena bulshada sida dareenshayo an kama wajahayaan sidii iyo unka honyin dhibaatada shacabka soomaaliyeed iyo ka hayan al-shabaab saasoo kalena waliba aan ka baaqayna in shacabka soomaaliyeed in halmeel iyo ku wada jeesadaan islamarkaasna ciidamada ammaanka iyo kala shaqeeyaan sugooka amniga banaanbahan jeeka kudhigi magaalada gaalkacyo weliba lahan ka horjeeday al-shabaab ina ha ka eeday hila maalmooyinkii lahadhaafi deegaano kayaal ah koonfurta gobolka mudug oo ku socdan dagaalo aan dhexeeya ciidamada dowladda iyo hangal mudug ee dhinigii al-shabaab war-saxaafadeed hakubahii taliska ciidamada mareykanka iyo qaarka ee lankasoowe africom weliba laka faahfaahaya duqeynta dhiniga cirka eh iyo mareykanka kufulyan deegaano ku tirsan gobolka koonfurta ee gobolka muduga qoraalka africom ayaa la sheegay in ciidamada mareykanka iyo ku shaqeeyahayaan saaxiibada soomaaliya labaatan afartii bala agost duqeyn dhinigii irka eh iyo kafulyan deegaanka amaar ee gobolka mudug meelasoona shalay weerar khasaare jeesidii iyo ka qaadeen al-shabaab us-oo noolakaaladaan dowladda federaalk ee soomaaliya taliska mareykanka africom weliba qaadnay weerar isdifaace oo wadajir ee ku dhan ee dagaalamay halka al-shabaab oo dagaalkaasi oo kala jiran saaxiibadan soomaaliyeed cagaarka amaaran soomaaliya labaatan afarta agoostiana ka dareen qoraalha kubahay africom wararka waliba sheegahana in mareykanka iyo sheegan in qiimayahayaan khasaaro iyo jaysiyan al-shabaab islamarkaasna iyo ogeyn in walba noqodna dadka shacabka eh saasoo kalena sii wadi doonaan duqeymaha iyo kudhanka al-shabaaba waliba duqeynta saddexaad ee diyaarado mareykanka iyo kajeysana degmada deegaanada galmudug muddo lama bilood gudaasho kadib markii ciidamada dowladda iyo ahaan galmudug iyo howlgalayo ka bilaabeen magaalooyinka kumidka ee galmudug dhinii kale waliba heraabta degan xaalada deegaanka camaara ee koonfurta gobolka muduga meelasona shalay galinkii hore al-shabaab iyo kala weerareen waa weerar ka bilaaban oo markaasi qarax iyo markaasi meelas ka keen sida faahfaahinta warkan usaninka fiiriyow maxamed cabdiraxmaan cali maxamed yare weliba hiraabtun degana xaalada deegaanka camaara ee koonfurta gobolka mudug meelasaytoo shalay gelinkii hore al-shabaab iyo kala wareegeen weerar ka bilowday qaraxyo hooyo deegaanka kuwaden ciidamada dowladda iyo haan galmudug ayaa gelinkii dambe shalay tireedan la wareegay deegaanka camaara kuriyad markii al-shabaab iyo iskugu baxeen warar kale kuheelahay deegaanka camaara ayaa walibaa sheegahayn in xaalada yeetatoo caadi ha ka nagatay balse bulshada iyo weli dareemiyiin obsika eedan in mar kale korjo laka dagaalamaa wararkaya waliba antaas ka darahayn in ciidamada dowladda iyo haan daraawiishta galmudug hiraabtan duleedka iyo gudaha deegaanka camaara ayaa ku wadan howlgallo shal duwan oo amniga laka xaqiijiyahaya deegaanka camaara ee koonfurta gobolka mudug yaa horaantay bilatan ciidamada isgarabsadaha iyo kula wareegan al-shabaab hase yeeshee al-shabaab yaa iska deji inay mar kaliyo reedan la wareegan deegaanka camaara ee gobolka mudug
ciidamadaasi maxamed cabdiraxmaan cali dagaal geysadii khasaare dhimasho iyo dhaawan iska jara walibaa dhexmaray waana ka dhexmaray deegaano ku tirsan gobolkaas city ee dowla deegaanka iyo maleeshiyaadka xoolodhaqatada ee ku shaltirsan shal ee soomaalida iyo anfarta ee degow etoobiya dagaalkan waliba ka dambeeyey kadib markii ciidamada gaarka ee deegaanka gaarka ee deegaanada anfarta iyo maleeshiyaadka maleeshiyaadshiyuyo iska kaaladeen in weerarka qaadaan shacabka soomaaliyeed ee ka nool agagaarka beecada ka dhow magaalada caydity iyo tuulooyinka shal ee shakla iyo weliba birta dheer oondhaniga magaalada caydhuuf iyo weliba tuulada qalacle goobjoogaal weliba iyo sheegan ah in dagaalkan ilaa ay hato iyo ka dhamadan ku dhowaad toban qof inka badanna iyo ka dhaawacmeen hanasoona ka shil tirsan dhiniyada dagaalamahaya ee soomaalida iyo weliba anfarta ciidamada anfarta weliba la sheegay iniyo fadaha in gacanta ka dhigaan magaalada cayndhuufo kadib markii horey oo qabsadeen magaalooyinka ee garbiciisa iyo weliba ceydhate oo markii hore iyo gacanta ka hayan jireen maleeshiyaadka soomaalida dagaalkan dhexeeya soomaalida iyo anfarta weliba useeko ushana naqdi welina maamulka dowla deegaanka ee soomaalida iyo sheegana in ciidamo dafaaca andiro doonaan soomaalida milaskanoyado markaasi deegaanadiiyo iyo kusuuyin dadkaasina landaro doona ciidamo markaasi newbolson markaa maamulka walaadka soomaalida iyo andaro doona waliba jeekalaha gabagabeeyey fadhi dhowr ee oo maxkamadda gobolka galgaduud iyo kalaweelada jartay dhageysiga dacwadda ciqaabeedka lanhaysadii maxamed cabdi dhowre oo maxkamadda gobolka galmudug iyo haka eedeytay kufsi iyo afduub usanjeysadii gobolka galgaduud tumi sagaalkii baleesiyada labada kun labaatii kooda falkaasoona iskalakaha gabarleysani jir eh islamarkaasna uusa injeysi dhaawac xoog leh cabdixakiin maxamed xirsi iyo hiraare ku-xigeenka maxkamadda gobolka galgaduud weliba fadhisho kale shalda hadaleen maxkamadda oo aan xakamadhakan qiraalka qori eedeysanaha iyo cadeymo shashal ee muujiyaan sida falkan sandhi welina kumid iyana kumid ah warqa dakhtarka suqori markii dharka gabarta iyo hirnight iyo sawirada goobta lahuqaadi iyo hiraalinta iyo dalbati in la coskooda ee qaabto langmarsiiyo eedeysanahan dhinii kale axmed salaad kulun leh iyo garsooraha maxkamadda gobolka ee dhageysiga darafdan kale ee dacwadda isku codsaday maxkamadda iyadoo markaasi laga eeday qoraal eedeysanaha in la qafiif ee qaabta uu sumaro welina heritaanka fadhiga maxkamadda laka dhawaaqay xukun dhan shan sano xabse iyo weliba bixiyowka lamahalaad oo maxkamadda iyo sheegtay inay noqdi koraan dhiiga gabartaasi weli dhegeystayaal warkii duhrama idaacadda raadiyo baydhabo ayaan dhegeystaaytan haatana akhbaaraadka bannaanka diyaarado dagaalka ee dowladda masar iyo faransiiska welibase wadajir aan sameyna dhowlatusyo hakabana kaagan awoodiyo welina diyaarado shahwada sare iyo ka sameyna dhowlatusyo cajiib ooyo ka jiraan howl shidaalsiinga oo diyaaradda dhowlatuskan ayaa sameeytay ciidamada irka masar iyo han faransiiska weliba u qeyb qaaday diyaarado dagaalka ee noocyadii anka dambeeyay ee shale mareega lamada kun iyo rivala iyo weliba soo kale f sixteen afhayeenka milatariga ee dalka masar iyo sheegay in dhowlatuskan iskooyo in la raaciyay jadwalka shaqo ee laka hoojiyo iskaaladowka milatariga ee dhexeeya dowladda masar iyo faransiiska dowladda masar een muddooyinkii danba weliba waday dhowlatusyadeeda inka dambeeya ah awoodiyaha kabanakaasi welina dhowlatusyadan kuweyaan ah hila masar iyo khilaaf kuloteegiyi buuxinta biyoxireenka ee webiga niil ee dhexeeya dowladda etoobiya iyo weliba masar baarlamaanka carabta weliba oo sheegana in soxoose aan la socdan isbedelka kakooya xiriirka diblomaasiyadda dowladda algeria dowladaha algeria iyo weliba morocco kadib markii algeria ayaa ka dhawaaqday in cilaaqaadka injarta dowladda morocco qoraal xakubahayay baarlamaanka carabta weliba laka baaqay in lamadan dowladood in mudnaanta koowad siiyaan xiriirka walaaltinimo ee kuwada dhexeeya lamadan shacab ee walaalo ah baarlamaanka weliba soo kale aan ka baaqayn aan algeria morocco khilaaf kasta oo jira iyo ka dhammayaan miiska wadahadalkas markaasi aan ka dhaqsiyo badan qoraalka hakubahi baarlamaanka carabta weliba laha ka gabagabeeyey in la sugo madaxda lamada dowladood in markaasi adeegsan xikmad markaasi nkaguduban xaaladaha tateegan dhegeystayaal weliba antanianka dhan warkii duhurnamo oo idaacadda raadiyo baydhabo aysan ka dhigaysaa sen warkaan aad mujiid xasan aadsiina soo sii qeybta farsamadan cabdinuur booreen filinta warkan lamid ah dibinku kulmaanana saasoo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu